barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale qaar ka mida efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha sebtembar waa siddeed sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelannay dhallinyarada ka ganacsada dhinaca duubista cajaladaha waxa weeye horta lagama gaaro in heeso badan dadkii loo wada shidoo la dhegaysiiyo laakiin waxaa jira sida hadda xiddigaha geeskaoo kale dhaantada qolyaha qaadoo kale fanaaniinta dambe waxaasoo dhan ayay dhallinyaradu xiisaysaay oo waxay dabcan ku leeyihiin heesaha dambe ee hadda soo baxay sannadka socda ayaan doonaynaa
sidoo kale qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa kulan looga hadlayay duruufaha kala duwan ee haysta dhallinyarada oo ka dhacay magaalada gaalkacyo dhallinyaradeenna maantay hadday yihiin kuwa jaamacadaha ka baxay hadday yihiin kuwa dhigta iyo hadday yihiin kuwa aan dhiganba xagga waxbarashada si isku mid ah ayay suuqa u joogaan halka dhallinyarada nale midka ah ay shaqaystaan dhallinyaradeedu ay meelaysan tahay ganacsigooda uu isku xihan yahay dad tashaday ay yihiin sidoo kale dhinacii heesaha ayaan barnaamijka ka marnay anigun hadlaybu uguniga baxayo hirdheer adiga oo jiraan yaan kugu hadaaqa hadraaya
codkaasi yurubgenyana goordhow ayuu inoo soo socdaa sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa ammaanay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin isaga oo ku tilmaamay in uu dhinaca hoggaanka kaga wanaagsan yahay madaxweynaha haatan maamula dalkan maraykanka ee barack obama trump oo la hadlayey telefishinka m b c ayaa sheegay in uu ka madaxweyne ahaan uu xidhiidh wanaagsan la yeelan doono putin isaga oo tilmaamay in maraykanka iyo ruushku ay wadaagaan dano guud oo ay ka mid tahay sidii loo jebin lahaa ururka isis
hogaamiyaasha ka qaybgalaya kulanka wadamada koonfur aasiya ee ka dhacaya laos ayaa ka hadlay xiisadaha ka taagan badda koonfurta shiinaha iyadoo aan si mucayana loo sheegin dhaqdhaqaaqyada dalka shiinaha ee dhulkaasi uu muranku ka taagan yahay hadal qoraal ah oo khamiistan maanta ka soo baxay hogaamiyaasha urur ay leeyihiin tobanka dal ee ku yaala koonfur bari aasiya ayaa sheegay in kooxda ay ku celisay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo nabadda deganaanshiyaha amniga iyo xorriyadda marka ay noqoto xadaynta badda ku taalla koonfurta shiinaha
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socota caashi waxaan dib u xasuustay markaan warbixintan soo socoto kala dhegaystay xilliyadii laascaanood ka timid waxaa jiray xilli cajaladaha wax lagu duubi jiray oo istuudiyayaasha saf loo geli jiray marka istuudiyaha qaybtood dadku qur-aan bay kasoo duuban jireen qaybbaa gabayada xiiseyn jirtay waxaa jiroo kale istuudiyaal kaloo gaar ahaa oo iyagana laga duuban jiray heesaha iyo qaar filimada hindigoo kale ama filimada laga karisan jiray iyo kuwo intoo dhanba macnaha isku hayay isku hayay waa garta oo aad dhinacaad doontid qofadee ka adeeganayo waxaan xusuustaa ismaaciilow kama soo duban laakiin dad ka duuban jiray ay iga sheekeeyeen istuudiyo ay lahaan jireen fanaankii weynaa allah u naxariiste maxamed suleyman tubec marka markaad tagto waxay ku leeyihiin baa layiri wiilashiisu ama dadkii meesha ka shaqaynayay heestay kuu garaacayaan maheestee rabtaa ma heestay kuu garaacayaan waxay kuleeyihin ma waxaa rabtaa tiir saasuu dhan waaqaysay markaad heesta sheegto waxay kuleeyihin duubistee rabtaa markaas bay meesha kuugu luuqeynaya waaba layfa waaba adduun kale ahayd marka laascaanadoo kale xiliyadan u isbedeleen wax badan ba isbedelay hay cajaladihii iyo wixii iyo iminka dardee waata farsamadii casrigeedba saa wax walba saasay maalin maalinta kadambe isu bedelayaan haatan waxaa soo baxay memory card waxa la yidhaha hay halkaasaa lagugu shabaya waxaa laga yaba xataa gawaarida qaarkood inaan cajaladii caadiga ahayd ba ku shaqeyn hay waxaa laga yaaba waa qori yarad gelinayso aad iyo aad gaariga guryaha qaarkood inaan rikoodhkii cajaladahaasi ku shaqaynayeenba aanu oolin baa laga yaaba waana la sameeyaa ha laakiin haatan waxa wax badan isu bedeleen ama falaash yar baad ku qaadanay ama kaadh yar baad ku qaadanay adu waxyaabahaasa lagu laakiin ismaaciil kuwaas waa lagu kaydsadaa laakiin xaggee lagu dhegaysanaya gawaarida qaar waan arkay inay leeyihiin in lagu dadku dhegaysto dhegeysan karaysaa dadku moobiladooday ku shubtaan oo kaadhka waxaad gashanaysaa moobilkaagii dadka inta badanna dhalinyaradu moobilaystaan marka kombyuutarkay geynayaan moobilada lagu shubanaya moobilkaagi ama kaadhka kaadhka laftigiisa kaadhka yarbaa waxay galaan marka qaarkood rikoorradii waaweynaa isduubi jiray guryaha la dhigan jiray xaggee ka baxeen waxaasi wakhtigoodii baa soo yaraanaya cashay ama waa in loo sameeyaa jibkan yar marka weriyaha v o a magaalada laascaanood ayaa wuxuu booqday goob lagu iibiyo cajaladahaas marka qaar ka mid a dhalinyarada oo ku sugnaa marka qaarkood heesay duubanayeen iyo waxyaabaha ay ku doortaan iyo wiilka meherada iibinayay ayuu la sheekaystay warbixintan ayuuna nooga soo diray Een, mid ka mida xarumaha magaalada laascaanood ku yaala ay sida weyn dhallinyaradu usoo booqato ayaa waxaan wax ka weydiinay een, magacagada ku bilaabay walaal waxaad iga warantaa een, dhallinyarada iyo waxyaabaha hadda igu jecelyiin inay idinka iibsadaan markaad u duubaysaan heesaha iyo waxyaabaha kala duwan dhaantada iyo gabayada baliigashaka
magacaygu waa maxamed siciid weeye Een, dhallinyaradu waxay inta badan jeceshahay heesaha kala duwan iyagoo een, goobta marka ay soo booqdaan waxa ay aada u xiiseeyaan dhaantada iyo heesaha kale een, een, xidigaha geeska iyo heesaha dambe hadda soo baxay Een, memory ayay wataan memoryadaas ayay een, inta badan ku buuxsadaan iyagoo dhegeysiya iyagoo muuqaal ah Een, waxaa intaasi dheer filimaanta fanbrojka ee af-hindiga ee hindiga la af soomaaliyeeyey marka een, dhalinyaradu xiiso badan bay kala leedahay Een, aad waxay u xiiseeyaan filimaantaas iyo heesaha dambe Een, qayb qayb ka mida ayaa dhaantada iyaguna ku darsato aad dhaantada u raadisa marka qofka dhallinyarada markuu idiin yimaado isagaa magacii wataa fanaankii uu doonaya heesihiisa inuu dhegeysto een, ama filimaanta daawado mise idinkaa qaar tusa bal iiga sheeke
Een, waxa weeye horta lagama gaaro in een, heeso badan dadkii loo wada shido la dhegeysiiyo laakiin een, waxaa jira sida hadda xidhigaha geeskoo kale een, dhaantada qolyaha qaadoo kale een, fanaaniinta dambe waxaasoo dhan ayay dhalinyaradu xiisaysaay oo waxay dabcan ku leeyihiin heesaha dambe ee hadda soo baxay sanadka socda ayaan doonaynaa een, marka heesahaasi noo noo duuba een, kuwa dhaantada ah dhaantooyinka dambe iyo weliba dee ruwaayadaha ay sooraan iyo jawaan iyo sameeyaan oo kale
baa qaadaya kuna cusub iyo cabdihani nimcadareen tayada iyo waxaas hadda raadanaysaan
marka hadda kaba soo qaad een, heesta baxaysoo kale qof baad u daaraysaan oo kale waad u sheegaysaan heestan oo kale waxa een, aad ay ugu xiiseeyaan marka ay aroosyada iyo ka shidan tahay oo kale bay dhalinyarada muusig ahaan u xiiseeyaan oo inay ku ciyaaraan bay jecel yihiin Een, inta badanna way dalbadaan waxaa kaloo ka mid a een, heesihii dambe iidii la qaaday Een, sida nimcadireen oo kale heesii ay iidii jigjigiya ku qaaday heesahaasu dambe muusiga kule iskalaaji heesahaasoo dhanba way dalbadaan dhallinyarada oo oo dhinaca muusiga ah ee dambe bay aada uga xiiseeyaan waxayna jecel yihiin hadba wixii cusub ay maqlaan inay dhallinyaradu kaa dalbadaan oo een, cabdihani oo kale ka mid ah ee, saha aadka een, een, lo- loo xiiseeyo marka qofka dhallinyarada markuu ku yimaado ma dareenkiisaad uu cabiraya waxa uu doonayo Een, haa dareenkiisu cabirayaa wuxuu ku leeyahay waxaan u baahanahay een, fanaana- fanaaniinta caynkaasa heesooda
Een, sidoo kale een, magaca yaasir baa la yidhaahdaa magaciga waliyaasir iga waran maxaad jeceshay inaad halka ka iibsato heesaha aad doonaysaa waa aadka u jeceshay kuwa ka mid a inaad markasta ciyaarto waxaa heesaha kalifaya heesa waa heesaha cusub ee sanad walba sa- heesta soo baxda Een, heestan iminka baxaysoo kale cabdihani xashi cabdilaahi waa iidii dhaweyd qof walba waxaa dhici karta qiso haysataa inuu heestan u dhegeysanayo sidaa aawadeed baa loo iibsadaa heesaha ka waran adigu markaad doonaysa inaad xulato oo kale balqaabkaad u xulatay heesaha iyo bal iiga sheeke Een, waxaan u xushaa fanaaniinta magacoodaan u sheegaa iyo heesta magaceeda Waa gartay.
taas wey baan ku xushaa xasuusa jacaylun baa loo dhegeystaa Aye.
Aye. waxaa dhici kartaa fanaankan inuu soo qaado hees taariikh ku haystaa adiga iminka Ah.
kaasaasun baa loo dhegeystaa badanaa Marka ma heesihii ugu dambeeyey baa haa waa gartay.
waa heestan heesaha jacaylka ku jiraan marka kuweebaa ka mid a ereyada heesaha ayaan aad jeceshahay inaad aad boqosho aad halkan stuudiyan ka iibsato aniga cabdifataax waa la idhaha marka hore cabdifataax maxaa jeceshay inaad heesaha iibsato noocyadee ugu jeceshay heesaha waxaan jeclaa inaan dhegeysto ama aan iibsado heesaha sanadka sanad walba soo baxa sida galka xasanqays oo kale marka hore markaad soo gasho marka sidee baad u kala doordoorataa marba ma hees baa lagu daaraa ma kuwaad magacooda sideeto oon kale bal iga shakee
maya hees lama daaro laakiin marba fanaanka magaciisa sheego un weeyaan heestaas marka heestaasaa lagu shuba ama aan dhegeystaa noocee dhegeysta marka ma kuwa jacaylka ma kuwa qiirada leh bal ka war heesaa horta anuu ma ihi heero jacaylba laakiin marmar waan iskaga dhegeystaa habeenbeen baan ku turtaa oo saas imsa lagaa qaadaya marka imsa mimiriga oo kale ama lagu shubay oo kale bal iga sheekee lacagta oo imsa qarashku imsu noqonaya markaa rabti inaad hees ku shubato oo kale
dee mimeriyadu way kala maskax wen yihiin marba mimerigaa rabtid intuu yahay baa lacagtiisa lagaa qaaday hadduu tuu yahay waa saddex doolar hadduu yahay for waa lix doolar hadduu er yahayna kasii far badan aad buu mahadsanyahy wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa warbixintaasi laascaanood inooga soo diray
qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada gaalkacyo ayaa sheegay ayaa yeeshay kulanno kala duwan oo ay uga hadlayaan duruufaha dhallinyarada horyaalla gaar ahaan shaqa abuurka iyo weliba midnimada dhallinyarada dhexdeeda waryaha v o e gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ku eegaya qaar ka mida dhallinyarada galmudug oo kulan yeeshay ayaa waxa ay uga hadleen muhiimadda ay dhallinyarada u leedahay midnimada iyo sidii ay u heli lahaayeen fursado shaqo oo dhallinyaradu ay ka faa'iidaystaan faysal cabdi jimcaale oo ka mid ahaa dhallinyaradii kulanka ka qayb gashay ayaa tilmaamaya muhiimadda ay leedahay midnimada dhallinyarada iyo sida ay ku imaan karto midnimada islamarkaana kadib dhallinyaradu ay ka wada shaqayn karaan horumarka
dhallinyarada ka kooban labada gobol mudug iyo galgaduud runtii waxaa laga hadlaya waxay tahay midaynta iyo horumarka iyo dhallinyarada isdhexgalkeeda iyo waxqabsiga dhallinyarada waxaa muhiim ah marka ugu horeysa in la helo marka horeeto midaynta dhallinyarada in la helo meel kastay joogaan rag iyo dumarba in la helo midaynta marka hore dhallinyarada sidee loo heli karaa marka ayadan in la raadiyay u baahan tahay waxaan rabaa oo kaleeto inaan ka hadlo qodob kale oo ah horumarinta dhallinyarada sidee loo horumarin karaa yaa horumarin kara ayadana in la isweydiiyo dhallinyarada waxaa loo horumarin karaa in sida saxda ah wadiiqada ay raacdo dhallinyarada dunida ama soomaaliya in lagu shubo ama la tuso waddadaas iyo wadiiqadaas aan ka wada shaqayno horumarka ama horumarinta dhallinyarada haddii horumarinta dhallinyarada laga wada shaqeeyo sida runta ah deegaanka waa horumaraya xaqiiqiya
cabdiraxmaan macalin maxamuud ayaa ka sheekeynaya deegaanadooda in dhalintu ay ka heli karaan fursado horumar iyaga oo ka faa'iidaysanaya wax soo saarka dhulkooda uu leeyahay waxaan kaliyo rabaa inaan ka hadlo muhiimadda ay u leedahay dhallinyarada inay midoobaan iyo hadday dhallinyarada gobolkani midoobaan waxyaabaha ay keeni karaan dhallinyarada waxaan rabaa inaan idhaahdo isku duubnida dadweynaha amase guud ahaan dadweynaha gaar ahaan dhallinyaradu waa muhiim siiba labadan gobol waxaa la rabaa marka dhallinyaradu inay u istaagaan awoodda waxaa iskale dhallinyarada dadku yaysan ka fiirin dhallinyarada meel hoose waa in laga fiiriyaa meesha sare inay ku jirto dhallinyarada waa in laga fiiriyaa maantay gobolladan resourceska ay leeyihiin waxaa gobolku leeyahay labadan gobol oo kaleete xeebtaas dheer oo aragtay leeyihin waa ku filan tahay samsam maxamed oo ka mid ahayd dhallinyaradii ka qayb gashay kulanka ayaa tix murtiya ku sifaysay muhiimadda ay haweenka soomaaliyeed leeyihiin anigaan korkeedaan ciida ku daahayne waa lagaa dirin maalintii carabka soo duubo haddaan daansan dulmanahayo cidaan dunyo kaa haysa aana qabin darteeda hawdulin ruux nabadda doonaaya duulkii duul dulanaar ayaa loo diyaariyey kuwana lagu durkinayaa daaya nabadkiisa waxba hadalku iyo wayla durkina waxaan ku soo dayray halkay damqaysiyaanoo doogta weli gaari annagu dumar baanihiyo daacad iyo hooyo dagaal maramiyo dhiig inuu daato colaadda madunee waxaan ahay kuwa nabadda doonaya oo suuqyada dayacawadka dacaanka u raadsho oo ninkoodig laga dilo duubca loo saaray oo qalankoodii dumay ku dul oynaya oo waxay doonayaan melindaaya nabadgooda inkastoo dhallinyarada soomaaliyeed dhibaatooyin ka haysta ay ugu badan tahay shaqa la'aan timid kadib markii dalka ay ka dhaceen dagaalla saameyn ku yeeshay adeegyadii dalku uu lahaa axmed maxamed maxamuud guddoomiyaha degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa tilmaamaya in dhallinta dhammaysatay waxbarashada ee ku nool deegaanadooda ay camal la-aan tahay dhibta ugu badan ee haysata dhallinyaradeenna maantay hadday yihiin kuwa jaamacadaha ka baxay hadday yihiin kuwa dhigta iyo hadday yihiin kuwa aan dhiganba xagga waxbarashada si isku mid ah ayay suuqa u joogaan halka dhallinyarada nale midka ah ay shaqaystaan dhallinyaradeedu ay meelaysan tahay ganacsigooda uu isku xiran yahay dad tashaday ay yihiin markaan waxaan taagannahay awaan baa wuxuu yidhi giddigan hayaan baanu nahay galab caraabaae geediga la raday meel fog baa loogol leeyahay ha yeeshe gantaalaha la tuuree dayaxa guudka laga saaray fikrad la isu geeyo dantoo la isku gacan siiyo iyo geesinimo taam ah baa loo guddoonsaday cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo waan gartay caashay haddaynu halkaas kaga nimaadno dhinacii warbixinaha bal haatan aynu jalleecno dhinacii heesaha hay dhallinyaradaadi barnaamijka waa dhallinyaro ismaaciilow adiga iga dhallin yar sida codkaagii muuqaalkaagii dhegeystayaashaba ay markhaatiyay ka yihiin dhallinyaradu way fara badan tahay dhammaantiin dhallinyaro hay iyagaa koob iyo laba iyo saddex kale le marka bal heesaha inkastoo hees kalena aynu hadhow usoo qaban doono haatan bal hees la yidhahdo hab kusoo dhacaa shaqa oo cusub oo yurub genyo ay qaado
sida awrhayinahointan heryo lagu raray haamihii la saaro la hogaaminaya jacaylkaagu halistiyo hiridher buu ila maraya sida awrhayinahointan heryo lagu raray haamihii la saaro la hogaaminaya jacaylkaagu halistiyo hiridher buu ila maraya anigoon hadlay buu hubuniga baxayo hirdher adiga oo jiraan yaan kugu hadaaqa hadraaya anigoon hadlay buu hubuniga baxayo hirdher adiga oo jiraan yaan kugu hadaaqa hadraaya kaalayo kalay kaalay igu hagogo haysinin haadee aan hoy wadaane habku soo dhacaa shaqa habku soo dhacaa shaqa kaalayo kalay kaalay igu hagogo haysinin haadee aan hoy wadaane habku soo dhacaa shaqa oo habku soo dhacaa shaqa sida tahay hirdoog loo hawd sare ka muuqdiyo ilacay baxayaban aan soo hayaamo kama hadhi karaayo hareer kaama kama maraaye sida sida sida tahay hirdoog loo hawd sare ka muuqdiyo ilacay baxayaban aan soo hayaamo kama hadhi karaayo hareer kama kama maraaye inta uurka hoosiyo adaadegay halbowlahaybad aad ku leedahay ihili adiguna macaano inta uurka hoosiyo adaadegay halbowlahaybad aad ku leedahay ihili adiguna macaano kaalayo kale kaalay igu hago haysanin haadee aan hoy wadaane habku soo dhacaa shaqa habku soo dhacaa shaqa
aan hoy wadaagne hab ku soo dheh caashaqa waxaa ku luqaynaysa yurub geenyo weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha iyo axmed cali shaah
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha macalinka kooxda barnmouth ee horyaalka brimier leaga ingiriiska edi how ayaa waxa uu iska fogeeyey wararka la xiriirinaya inuu noqon doono macalinka cusub ee kooxda kubadda cagta arsenal wargeysyada dalka ingiriiska ayaa shalay waxa ay qoreen in ay jirto in kooxda arsenal ay doonayso in macalin edi how uu bedelo macalinka kooxdaasi arden vinger arden vinger ayaa kandaraaska uu kula jiro kooxda arsenal waxa uu ku egyahay xilli ciyaareedkan ilaa iyo haddana ma jirto in qandaraad cusub ay isku raaceen labada dhinac edi haw oo maanta ka hadlaya arrintaasna waxa uu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu diiradda saaro kooxdiisa barnmouth oo aanu ku mashquulin kooxda arsenaal arsen vinger ayaa muddo labiyo toban sana ah waxa uusan ku guulaysan horyaalka bremier leaga dalka ingiriiska waxaana inta badan dheelayacayaa taageerayaasha kooxda arsenal si kastaba sannadihii ugu dambeeyey waxa uu guulo ka soo hoyey koobka efe kaabka ee dalka ingiriiska dhinaca kalena macalinka kooxda chelsea antonio conte ayaa waxa uu shaaca ka qaaday booska uu ka ciyaarsiin doono difaaca cusub ee kooxdaasi david lewis oo kooxda dib ugu soo laabtay kadib laba sano oo uu la joogo kooxda baris saint german ee dalka faransiiska antonio conte oo la hadlay telefishinka kooxda chelsea ayaa waxa uu sheegay in david lewis uu ka ciyaari doono daafaca warar soo baxay ayaa goorhor waxa ay sheegayeen in laga yaabo in ciyaaryahankani qadka dhexe laga ciyaarsiiyo david lewis ayaa wuxuu aad ugu wanaagsan yahay kubadqaybinta hase yeeshee waxaa inta badan lagu dhaliilaa daaficiisa oo aan wanaagsanayn coonti oo arrintan ka hadlay waxa uu yidhi waxaan u soo iibsaday david lewis in uu ka ciyaaro daafaca waxaana uu ka ciyaari doonaa daafaca dambe ee midig sidaa darteedna ma doonayo inaan u dhaqaajiyo dhanka qadka dhexe waxa uu sheegay antonio conte inuu rumaysan yahay in david lewis uu yahay difaac wanaagsan islamarkaan uusan u qalmin dhallaceynta dadka qaar uu kala kulmo dhinaca kalena niki bat oo ah ciyaaryahankii hore ee qadka dhexe ee kooxda manchester united iminkana madax ka ah qaybta soo saarista ciyaartooda da-deer ee kooxdaasi ayaa ciyaaryahan marcus rashford wax uu la barbardhigay theory onrib isagoo oo waraysi siiya wargeyska the times ee ka soo baxa magaalada london ayaa baad waxa uu sheegay marka la eego sida ciyaaryahankani kubadda uula ordo islamarkaana u wajaho daafacyada inuu soo xusuusanayo xidigii hore ee kooxda arsenal theory onrib ciyaaryahan rashford ayaa waxa uu shaashadaha caalamka aad u qabsaday sanadkii lasoo dhaafay markii uu goolal ka dhaliyay kooxaha arsenal iyo mansida isagoo sidoo kalena laba gool ka dhaliyey kooxda michland ciyaar ka tirsaneyd koobka yuruba league ugu dambayntiina waxaa dib u furmi doonaa qaar ka mid a horyaalada qaaradda yurub kadib markii muddo toddobaad ay hakad ugu jireen ciyaaraha caalamiga ah horyaalka bundesliigaha dalka jarmalka kooxda shaalka ayaa waxay marti gelin doontaa kooxda bayr munich horyaalka sbainna kooxda real sociedad ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga esbanyol halka kooxda san etenie ay u safri doonta kooxda baris san german ciyaar ka tirsan horyaalka league one ee dalka faransiiska xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsanyay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha caasha markii hore heesaha adiga soo riixda waad qoslaysa waan ku arko waxaad aragta inaan dhinacaaga soo wado waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal kadis maanta dadku ogaan doonaan weligaa ma maqashay imtixaanka horta waa laisi sheega waxa layidhaha imtixaan usoo diyaar garowyo kadis baaba la yiri haye gadaalka gaar goobdamis weligaa ma maqashay horta wixii jaagsada lagu bixin lahaana soo raac gadaalka gaar heesta la yidhaahdo dad badan ayaa ismaaciilo kuu jawaabi doona kusoo dhawaada ismaaciil oo hees halkaa ka dhacda waxaa la geed marihiis haddaad gaari weyso inaad ganuunocdo maad ku gaaraysaa waa cadis ka dhig caadis ka dhig weye marka heestaasi gadaalka gaadhna dee anugu wax safka xagga ugu dambaysa laga soo macnaa xagga ugu dambaysa in laga gaadho arrinta intaas waa garata goobdubiskii baa kaa dhiman laakiin waxaad u qaadanaysaa homework intaas ayaan dhegaystayaal jaaisadda markaad soo raacsanta dagana ku daraya waa tahay guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa intaa ku dhan intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii aad leedma galabta saacadda markay taha afarta waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa aniga ismaaciil iyo sandheere sidaas iyo nabadgelyo
Yeah.